Dugsiga Xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo Tarbiyada Islaamka Cibaaduraxmaan ee magaalada Baydhabo ayaa waliba isaga waday xafladda shahaadooyin lagu duunsiyayo arday baratay xifdinta Qur'aanka Kariimka oo nagadaasa dufcadii saddexaad ee ku bahaasa dugsiga Cibaaduraxmaan xafladda ayaa waliba ku qayb galaya mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ku mid ah maamulyaalka iyo macalimiinta dugsiyada iyo jaamacado magaalada baydhabo mas-uuliyiinta shirkado isgaarsiinta baydhabo waalidiin iyo marti sharaf kaleda furitaanka xafladda ayaa waliba laga furaya aayado qur-aanka kariimka ku mid ah oo ku furan ardayda ku mid ah ku qalinjibiyaalka dugsiga cibaaduraxmaan saas oo kalena ku mid ah ardayda ayaa goobta ku jeediyen qaybo ku mid ah walyaabo iyo dugsiga lakabari maamulaha guud dugsiga xifdinta qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamka cibaaduraxmaan ee magaalada baydhabo ustaad cali ayaa xafladda ka sheegay maalintii ardaydan lambilaaw iyo geega heerka iyo markaasi roogana dhammaan ku qaybgalayaalka xafladdan yaa maamulka iyo macalimiinta dugsiga cibaaduraxmaan ka ammaani sida iyo xil-in isku saaren ah inga markaasi hasaaran arday baratay xifdinta qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamka walibana kubogaadiyana dadaalsho in iyo sii lama jibaarana runtii dad may hayana dad ka hor surbowsho iwal injeediyowga waxbari ilaahay subxaanahu wa tacaala may ku tuugane in cimro dheer cibaadana u sii saas oo kale macallinkii oo runtii ha ka dadaali waqtaha geliya owlaado alustaad cali runtii eed ida emburaar jaana mahad gaar eh iyo hambaliyo gaar ehna andiraan runtii ustaadka ustaadka maybuu ama isgordaani ama laa ku bilaawo labada kun iyo afartii i wali ugu dambeeya iska saar ustaadka dad walaasla barni ahayni runtii lan qur-aanka jeelahaay in dad baroona jeelahaay
dugsiga xifdinta qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamka cibaaduraxmaan ah iyo magaalada baydhabo la kufuri kowdii bili koowaad ee sanadii labada kun iyo labaatankii kureeda marki iyo iskatashiye iyo sameyna dhalinyarada deegaanka walhambarate oo iyo arigan in lambaahanya dugsa lakabardow qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamka iyadoona hadda ku qayb qaadana iniyo hasaaran ardayo badana